imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee tiitos dabiicadda masiixiyiinta laakiinse adigoo ku hadal waxyaalaha ku habboon cilmiga runta ah odayaashu waa inay feejignaadaan oo dhug yeeshaan oo digtoonaadaan oo ay si run ah ugu socdaan iimaanka iyo jacaylka iyo dulqaadashada sidaas oo kalena habruhu waa inay asluub quduus ah lahaadaan oo ayan noqon kuwo waxanta oo ayan kamri badan addoommo u noqon laakiinse ay noqdaan kuwo wax wanaagsan dadka bara oo waa inay naagaha dhallinta yar baraan inay jeclaadaan nimankooda iyo carruurtooda oo ay digtoonaadaan oo ay daahir noqdaan oo ay gurigooda ka shaqeeyaan oo ay wanaagsanaadaan iyagoo nimankooda ka dambeeya si aan hadalka ilaah loo caayin ragga dhallinyarada ahna sidaas oo kale kuwaani inay digtoonaadaan wax walba nafsaddaada masaal ahaan u tus xagga shuqullada wanaagsan oo cilmigaagana ku tusqumanaan iyo dhuglahaan iyo hadal run ah oo aan ceeb lahayn si midka geesta kaa ahu u ceeboobo oo uusan u helin wax xun oo uu inaga sheego addoommaduna waa inay sayiidyadooda ka dambeeyaan oo ay wax kasta kaga farxiyaan oo ayan la murmin oo ayan wax ka xadin laakiin waa inay aaminnimo wanaagsan oo dhan muujiyaan inay si kasta cilmiga ilaaha badbaadiyaheenna ah ammaan ugu soo jiidaan waayo nimcadii ilaah way muuqatay iyadoo badbaado u keenaysa dadka oo dhan oo ina baraysa inaynu cibaado la'aanta iyo damacyada dunida diidno oo aynu wakhtigan haatan la joogo digtoonnaan iyo xaqnimo iyo cibaado ku noolaanno innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaaheenna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix isagu nafsaddiisu u bixiyey aawadeen inuu dembi oo dhan inaga furto uu inaga dhigto dad daahirsan oo uu isagu leeyahay oo ku dadaalaya shuqullo wanaagsan waxyaalahan dadka kula hadal oo ku waani oo ku canaano adigoo amar oo dhan leh oo ninna yuusan ku quursan